si in la wada soconno xilli roobaadku waxaa dhalataa kaneecada kaneecadana gudbisa xanuunkan waa jermis ay kaneecadu gudbiso kaasoo markaa ku dhaca dadka waaweyn iyo dadka yararba cid da kasta qof aanu ku dhicin ma jirto muddooyinkii u dambeeyey sanadkan laga soo bilaabo labada kun iyo afar labaatanka laba kun toddoba boqol afartan iyo saddex qof ayaa aan daweynay oo xanuunkan laga helay xanuunkan wuxuu u badan yahay deegaanka degmada borame gaar ahaan magaalada borame duumada waa cudur ay keento ama gudbiso qaniyada kaneecada teeda waliba dhadig calaamadaha lagu arkana waxaa ka mid ah xumad qandho madax xanuun dhidid matag dhabar xanuun jidhka oo daciifa iyo ama talaan iyo shuban qofka ay ku keento fariintan markaa halkan ka gudbinayna waxaa weeye haddii ay isku arag isku aragtaan calaamadaha aan kor kusoo amaan soo sheegay u sheegaynaa inay tagaan xarumaha wasaaradda caafimaadku leedahay goob kastana marka ay ka helayaan baaritaankii iyo dawadii oo bilaasha waliba labadaba bilaash yihiin maxaa ka mid a waxyaabaha lagaga hortegi karo xanuunkan iyo xumadan si aanu qofka ugu dhicin tilmaamaha aad siinaysaan maxaa ka mid a ka hortagga waxyaabaha laga ka hortegi karo waxaa ka mid ah in marakaneecooyin lahoos seexdo gurigaagood iska buufiso nadaafiso ama weelashaada biyaha inaad daboosho markaa si aynu uga hortagno ogxaan dhigashada meelaha ay biyuhu leeyihiin ama kaydka biyaha in la sameeyo la daboolo ama wiiggiiba mar la qalajiyo kaydka biyaha isticmaalka maryaha adag in la xidho maryaha adag markaana qaninyada kaneecadu ka gudbi karin
hawsha intaa la-eg wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka yay iska kaashanayaane wax kala qabanaya si aad u daaweysaan dadka uu ku dhacay xanuunkan ee guryahooga jiifa waad mahadsan tahay shaqadan waxay leedahay tiirar fara badan oo ka shaqaynaya inaa nagala shaqaynaya tiirarka ugu waaweyn waxaa ka mid ah wasaaraddii caafimaadka heer qaran oo weliba qaybtii qusaysay qaybtani oo iminka tobankii casho u dambeeyey baa nagula sugnaa gobolka iyo degmada hay-adda unisef oo iyaduna qeyb weyn ka qaadanaysa oo weliba ah hay-adaha sabalayga iyo daawooyinka nagala qayb qaadanaya sidii aanu keen lahayn waxaa ku jirta hay-adda dhemliya hoja oo iyaduna tiimamkan shaqaynaya iyo hawlihii waliba buufintiina imika ka sugayno aan rajeynayno inay dhowaan keenaan taana markay timaado waxaan rajeynayno inaan buufintiiyana bilowno waxaa jira iyaguna hay-adihii deganaa magaalada sida bisha cas says ayadho safe children source hay-adahaas oo iyaguna qeybtooda kama qatana tiirka ugu weyn hawshan maanta nadaafadeeda iyo shaqadeeda iyaduna ka shaqeynaysa waxaa weeye dowladda hoose wax bukaanah oo xanuunka duumada oo cusbitaalka ku jira hadda u jiifaa ma jiraan ha way jiraan bukaana dee jiifaa way jiraan waana dee bukaanadu waana way soo dhacayaan waana socdaan maanta daabade qaar baa la helay oo dee dadka tiimamka aan dirnay hawsha laakiin anagu xogtaan hayno ilaa hadda kaysaskan soo gaaray wax u dhintay ma jiro dhammaan kaysaska waa la daweeyey adu labayo soddon qof meelahaas ayaa jira oo dee waarka la dhigay waana la daweeyey alxamdulilah iyana way dawoobeenxaafidoodkalaiskutubaha wasaaradda horumarinta iyo caafimaadka ee gobolka awdal maxamed cabdi axmed oo aan ka wareysanaynay xanuunka duumada oo lagu arkay magaalada boorama dad badan ay u soo dhaceen haashim sheekh cumar good v o a boorama